إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hudhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sarkaal iyo askar kale oo ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo ayaa dhaawacmay ka gadaal markii qarax la kacay ciidamada kenya ee ku sugan jubbooyinka qaarkood ayaa xalay waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin dad ayaa ku dhintay magaalada muqdisho kadib markii roob xoog leh uu ka da-ay amni darre xad dhaaf ayaa la soo diristay soomaalida maraykanka qaxootiga ku ah iyagoo ka warbixiyey xaaladda ay wajahayaan dhaqan xumada ayaa ku sii baahaysa deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo waxaana la arkayaa wiilal iyo gabdho dhaqamadii reer galbeedka ku kacaya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waxay bahisay filim cusub oo xiiso badan kaas oo ay ku soo bandhigayso mucaaskar ay ka qalin jeebinayaan guutada istinshaadiyiinta ee imaaradda islaamiga ah inta waa qodobadii war kuwa wanaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ciidamada jabuuti oo ilaalinaya garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa wajahooyin kala duwan ka weeraray in muddo ayuu halkaasi dagaal ka socday faahfaahin dheeriya kama helin wixii khasaare ay halkaasi ka dhashay ciidamada jabuuti ee halkaasi ku sugan marar kala duwan ayay sidaan oo kale la kulmeen weerare kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa xusid mudan in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay kulaalayaan ama kaabiga ku hayaan magaalada dhuusamareeb islamarkaasina maamulka galmudug xubnaha ka tirsana halkaa ku sugan ay aada u baqdin qabaan sarkaal iyo askar kale ayaa ku dhaawacmay ka gadaal markii qarax ku haleelay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daynunay waxaana ku dhaawacmay sarkaal lagu magacaabi jiray maxamuud faray iyo laba askari oo kale dhaawacyada ayaa la sheegay in goor dambe goobta laga qaaday deegaanka daynunay waa goob muhiim u ah difaacyada magaalada baydhabo wuxuuna u jiraa labaatameeyo kilomitir oo dhanka buurha kaba ah dhowr maro hore halkaasi waxaa ka dhacay dagaallo iyo qaraxyo ka dhana ciidamada halkaasi ku sugan ee itoobiyaanka wada shaqaynta la leh qaar ayaana la dila kuwana waa la dhaawacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo deegaankaasi wuxuu ka mid yahay meelaha sida joogtada ah loogu weeraro ciidamada kenyaatiga ah weerarkaasi ayaa muddo halkaasi ka socda diryaanka hubka la isweedaarsanayay ayaana la maqlayay waxaa la aaminsan yahay in ciidamada kenya halkaasi khasaarooyin lagu gaarsiiyey abni darre xad dhaaf ayaa waxay haysataa soomaalida maraykanka qaxootiga ku ah dilka iyo dhaca loo geysanayo dadka soomaaliyada halkaasi ku sugan ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii labadhexaadsanaya halka ugu daran iminka waa magaalada minnesota ee gobolka minneabolis qaar ka mid a soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa waxay isugu yimaadeen kulan ballaaran oo ay saxaafadda kula hadlayeen islamarkaana kaga warbixinayeen dhibaatooyinka ay qabaan oo ah kuwa xaddhaaf ah sanadkaa dumar dhaca waa samri kartaa laakiin shanta beri monday to friday maalin walba gaari baana laga cararaya maqhribkii meesha lagu gaaro five hadda kulligii ma soo bixi karno adeeg ma soo doonanno caano ma soo doonanno ubadkii bannaanka looma soo bixin karo baabuurtiiyo dumarkii baa kadibada loo taagan yahay ilaa shan ilaa lix baabuur waa la dhacay dhibaato kale oo fara badanna waa loo geystaa dadka qof dumar oo boorso wata albaabka ma soo bixi karto marka waxa weeye wax intayna dhicin ayaa laga hortagaa gabadhaan hadda iga soo horjeedda shalay guriga hortiisa baabuurkeedii lagaga qaatay sareeda kaale guriga iyo dad iyo nafta waa khatar bay ku sugannahay qoysaska deriska ah haddii ay qaraabo yihiin iyo haddii kaleba ah ma awoodaan inay isbooqdaan waxaan u dhibaataysanahay waa dad degan oo minneabolis ama meel kale ka yimaada gobolka hadduu dhaco xaafadna xaafad way u geli weyday aniga bidhinka dheer laba gabdhoodaan dhalay baa degan aniguna tuubaan deganahay habeenkii afurkii marka ay hadday aqalka iigu yimaadaan way seexdaan bannaanka looma baxayo waxaa loogu bixi waayey niman baa baabuurta baakinada kuu soo gelaya baabuur bay wataan kii aqalka degan iyo kii soconaya ma kala fahmaysid weliba bidhinkan dheer bidhin wan waa dhibaataysan yahay wiishka dhexdiisii baa lagugu baaranayaa hadday booso tahay hadday lacag tahay hadday tahay gaarigaagii hadday tahay naftaadii bal adiga qof xanuunsan hadduu doono dhiikar buu qabaa macaan buu qabaa oo xabad lagu qabtay oo lagu soo galay guriga dhexdiisii wiishkii loogu soo galay naxdin baa dadkii dishay waxa weeye annagu cabsi baan ku noolahay dee inaan waxaan malaynayaaba nalagu daawanayaba waayo dadka jooga ka mas-uulka ofiskan dad mas-uul qaadaya maaha dadkii haystay anigu sigisiinka baan soo degay dad fiican bay ahaayeen oo sakuurad baan haysanay sakuuradka nolooma ogola ofisku kamarad buu leeyahay haddii aqalka hortiisa lagugu dilo kamarad horta u timaadid laguu baari maayo waayo banaanka gobolka hadduu dhaco ma bixi karno ma istaagi karno waxa weeye waa kula socdaan hadda shalay bidhintuu baan deganahay gabadh iga soo horjeeda waxa weeye gaarigeedii bay ka soo degtay labadiiya barkii ay soo degtayba xabad baa lagu qabtay waa labadiiya barki duhurnimo way adgagaxday waa laga qaatay mobeylka gaariga waa laga qaatay saa ka shaqaynahay waxay ku tagta male ilmaheed bay uxoogsata gaarigii laga qaaday bilayski wuxuu yimi laba saacadood ka bacdi booliskii la wacay wuxuu yimi laba saacadood ka bacdi dhibaatadana haysa waxa weeyaan halka haddii qof lagu dilo boolisku laba saac saddex saac kabacdi noo yimaada dhibaatadani waa mid joogto ah islamarkaasina sanadkii ugu dambeeyey ayay sii labalaxaadsatay
ilaa iminka sanada waad aragtaan shacabkii way soo wada baxeen waxa weeyaan waxaan ka cabanaynaa ilaa labaatan baabuur ayaa mar walba la qaataa oo kii ugu dambeeyey shalay toole ayaa maalin cad la qaatay waxaa kaloo la sameeyaa habeenkiibaa lagu qabtaa baaskolodo waxaa lagu qabtaa mindiyo haweenkii carruurtii iskuulka aroorta la saarayey lama saari karo nabadgelyadii ayaa aad u xumaatay habeenkii iskabada dharaartii baan meel loo dhaqaaqaan jirin in badan baan dacwoonay oo qaybta ofiska aan ku dacwoonay ilaa hadda wax ka qabtay ma jirto baarkinadu malaho bildhinkanu ma laho wax la yidhaahdo security oo ilaaliya muddadii hore wuu lahaa seeftiga waagii hore si fiican bay ahayd laakiin hadda wax seefta ma hayno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku baaqaynaa dadka ay khusayso bable hawsiga dadka lacagta naga bixiya guryaha ay khusayso in ay si degdega ay arrintaas usoo farageliyaan waxaa si gaara ula hadlayaa kumitiryada soomaalida hooyooyinkii way socon jireen way wareegi jireen way iska jimicsan jireen baarkinkan mama samayn karaan soomaalida degan annagoo dhib weyn baan qabnaa abaarmentiga dhammaantood maalin walba gaadhiyadaa la qaadanayaa ma bixi karo albaabada isma taagi karo xataa bahasha dharka lagu dhaqanaya maalin walba waa la fujistaa albaabada waa la jabsadaa waxaan u baahannahay ma soo qabsan karo dhibaato aad weyn baanu haysata waxaan ka codsanaynaa qolada ay qusayso ee guryaha ee dadka caawiya lacagta ka bixiya inayna soo gaadhaan ayna caawiyaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa seeftigeennu wuu xun yahay maalin walba gaari baa la qaadanaya baaskoolad baa lanagu qabanaya midida baa lanagu qabanaya seeftigeenna habeen iyo maalintoona wadnahan farta ku haynaa ilmaha iskuulladii lama saari karo alifbetarkii baa dadkii laysku dilaya laysugu soo gelaya qolo mooryaan ah oo had iyo jeer na soo weerarta oo awal habeenkiiba imaan jireene maalintii soo dhiganaysa bastooladay sitaan tooriyay awal sidan jireen tooriyadii markii wax laga qaban waaya bastooladay soo qaateen habeenkii bay soo geli jireen hadda maalintii bay soo galaan har cad bay saaka ayay shalay laba gabdhood soo eryadeen markii dambena gaari bay qaateen cid wax ka qabanaysa male meesha security male safety male waa barafy apartment meeshaan degannahay oo nooradka safety male qolada guriguna waxa weeye waxay ka qabanaysaa ma jiro waxna kama qaban karna bay dhaheen arrintaa waa wax ka hortagoon samayn karraa iyo waxaan ka qaban karraa ma jirto bay dhaheen
soomaalidani waxay sheegayaan inay amni darre kaga qaxeen dalkooda muddo sii horraysay laakiinse iminka xaaladda haysataahu ay tii dalka ka jirtay ka daran tahay
gabdho badanaa la qalay dad waxaa jira ciyaalkiioo gaarigii ku jira gaarigii lala cararay maalin walba waana la gumaadaa annaga gabdho masaakiinaa nahay dumaraa u badannahay dad waayeelaa iyo dad curyaamiina marka awood aan wax isaga difaacnana ma haysano hubna ma haysano wadankeenna waxaa uga soo tagna ammaan darro iyo cabsi meesha aan hadda joogno oo aan rabnay inaan ammaan ku helnana waxaan kala kulanna dhibaato iyo khalkhal bannaanka kama soo adeega karno masaajid waa mar horaaba noogu dambaysay iyo bannaan u bax waxaa dhacday faayir faayirka guriga waa la daaraa cid noo timaado naga deminaysa ma jiro dad wiljeerahoo habeenkii ximbaar u baahanoo caawimaad jiraa jira guriga dhan nalkiisa waa nalagu demiyaa bannaanka markaan u soo baxna sigaara nalagu daadiyaa habeen iyo maalin ooyin iyo walwalaan ku jirnaa ma jirto cid wax ka qabanaysa dhibaatooyinka dadkan ee qabaan waxaan xusid mudan in dilalka dadka soomaaliyeed maraykanka loogu geystaa ay yihiin kuwa isdabajooga ah dhaqan xumada ayaa ku sii baahaysa deegaanada maamulka puntland ka taliyo waxaana la arkayaa wiilal iyo gabdho dhaqankii reer galbeedka ku kacaya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan wiilasha iyo gabdhaha ayaa maalintii baxaya waxaanay tegayaan meelaha togaga ee biyuhu ku jiraan iyo balliyada intaba iyaga oo iskula dabaalanaya biliiska maamulka puntland inkasta oo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda uu hoggaansan yahay haddana mararka qaar ayuu la yaabaa waxyaabaha dhacaya taliska biliiska qaybta gobolka nugaal ayaa waxa ay qaadeen howlgal ay ka fuliyeen duleedka magaalada garowe waxaanay balle halkaasi ku yaalla ka soo kaxeeyeen wiilal iyo gabdho fara badan oo iskula dabaalanaya qaybta booliiska gobolka nugaal waxay howlgallo ka sameeyeen aagga lacdheere lacdheere waa meel magaalada u jirta ilaa shan kilomitir oo togga weyn ee magaalada garowe ayaamihii ugu dambeysay shantii beri oo ugu dambeysay oo raxmadda alle ay da'aysay halkaa waxaa ka jirta cabasho ah in ay isku soo raacaan wiilal iyo gabdho oo halkaa ay kuda wada dabaashaan ciidanku isagoo xogta hayow meeshaas wuxuu aaday saaka waxaanuna ka soo qaadnay dhallinyaro aada u badan oo isugu jirta gabdho iyo wiilal iyagoo halkaa ku dabaalanaya oo bishii ramadaan lagu jiro weliba tobankeedii dambe maantana waxaan soo qabanay gabdho ilaa labaataniyo gaaraya iyo wiilal ilaa konton gaaraya kuwaasuna way xiran yihiin deegaanada puntland waxaa joogto ka noqday in wiilasha iyo gabdhuhu ay isla baxaan islamarkaasina ay aadaan waxay ugu yeeraan dalxiis arrintaa oo qorshayaal kale oo waaweyn ay ku hoos duugan yihiin tanina waa fulinta tababarada ay bixiyaan hay-adaha siminaarada amaba tababarada isdabajoogga ah bixiya ee shisheeye kuwaasoo puntland ka howlgala biliisku waxa ay sheegayaan in waalidka looga baahan inay carruurtooda la socdaan laakiin geesta kale waxay qarayaan in waalidku aanu waxba ka qaban karin waxyaabaha carruurta ay ku kacayaan sababtuna waxa ay tahay in biliiska qudhiisa og yahay in deegaanka ay ka jirto waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo waalidku aanu awood badan u lahayn in carruurta uu xakameeyo
waalidiinta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ciyaalkiinna iyo dhallinyaradiinna la socda oo isha ku haya oo meelahay aadayaan oo mar walba u kuurgala haddii kale hadhow booliisku markuu isagoo meel dembi ku dhex jira uu soo qabto baa dhahaysaan xagguu marayay iyo xagguu joogay waa ognahay waalidku intaa waxay ku howlan yihiin sida ay ula tacaali lahaayeen nolosha oo hooyooyinku ay badanaaba u badan yihiin inay nolosha la tacaalayaan markii booliisku ay soo qabtana badanaa waxay dhaan oo u yimaadaan booliiska laakiin ilmihiina waaniya waa ogahay inaan maaragtay aydin awood ah ku xakamaysaan mararka qaybtooda aydan heli karin laakiin boqolkiiba sagaashan waaniya u sheega haddii boolisku ay qabtaan inaydan ka daba tegayn u sheega in xorriyaddooda ay waayi karaan u sheega dembi hadday galaan inaan maaragtay garab cidna aysan ka helayn intaasaan waalidiintana ka rabnaa hay-adaha shisheeye ayaa ku dadaalaya in dadka ay kala dagaalamaan diinta islaamka iyo akhlaaqda wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho cabdulaahi sheekh ismaaciil oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa sanadkii laba kun iyo lixdii xilliga amxaaradu ay duulaanka ku soo qaadaysay gudaha soomaaliya islamarkaasina etoobiyaanka aad ula shaqaynayay ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho ka gadaal markii maalmo uu xanuunsanaa cabdulaahi ayaa sidoo kale muddo dheer wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo iminkaba uu ka mid ahaa waxaa la xasuusanaya in cabdulaahi uu ka mid ahaa madaxdii urur la baxay s r r c oo etoobiya ay aasaastay sanadkii laba kun iyo kowdii ururkaasi oo ay ku baheysnaayeen hogaamiye kooxadyadii waddanka jiray qaarkood waxa etoobiya ay kula dagaalamaysay dowlad kumeelgaar oo markaa muqdisho fadhigeedu ahaa oo uu madaxweyne ka ahaa cabdiqaasim salaad xasan taa oo etoobiya markaa u arkaysay in waxoogaa wadiiniyada ay ku jiraan oo etoobiya necab tahay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sanadkan iyo sannadihii tegaba waxay ku dhinteen magaalada muqdisho dad carruur u badan ayaa ku dhintay magaalada muqdisho ka gadaal markii roobab xoogle ay ka da'een xaafadda buuluxuubay ee degmada wada jir ayaa la sheegay in ugu yaraantii siddeed carruur ay ku dhimatay warar qaarna waxay sheegayaan in tiradu intaasiba ay ka badan tahay dadkan ayaa la sheegay in ay ka barakaceen deegaanka siigaale ee degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaasoo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka oo laba saf isaga soo kala horjeestay kuwa oo qaarkood ay taageersanaayeen madaxweynaha dowladda federaalka halka kuwo kalena ay ka soo horjeedeen waxaa jira dad ka dhintay marka laga soo tago kuwo kale oo roobku waxyeeleeyey oo kuwa oo isbitaallada la geeyey imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa waxay baahisay filim cusub oo xiiso badan kaas oo lagu soo bandhigayo mucaskar ay ka qalinjibinayeen guutada istishhaadiyiinta ee imaaradda islaamiga ah maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
mu'asasada warbaahineed ee alhijra oo ka mida mu'asasaadka jihaadiga ah ee hoostaga lajnada warfaafinta ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa baayisay filim xiiso badan oo lagu soo bandhigay mucaskar ay ka qalinjabiyeen dufco ka mida guutada isishaadiyiinta ee mujaahidiinta mucaskarkan oo loogu magac daray al-faatix ayaa si xiriira wuxuu u soo saaraa guutooyin istishaadiyiin ah kuwaasoo ku tababaran hubka noocyadiisa kala duwan awoodna u leh inay ku shaqeeyaan duruufaadka noocyadooda kala duwan wuxuu ciwaan ahaan u wataa filimka awoodda guulaysanaysa iyadoona lagu soo bandhigayo muuqaalka mucaskarka min bilow ilaa dhammaad waxaana uu ka dhigan yahay filim ka weyn in la cabiro muuqaalada lagu daawanayo aawadeed
دشمنان باید بدانند که ما از استحکام امارت اسلامی horudhaca filimka waxa uu mucalliqa isdaarka ku codaynaya tilmaamayaa awoodda milatari ee wallah ku manaystay imaarada islaamiga ee afghanistaan isagoona tilmaamaya in hoggaanka imaarada ay dadaal iyo juhdi ku bixiyeen sidii mujaahidiinta loo siin lahaa tababarra casri ah iyagoo weliba helaya hubka ugu casrisan ee ay ciidamadu adeegsadaan waxa uu mucalliqu intaa ku daray in goordhow la filayo in nidaamkii islaamiga ah ee imaarada uu ku baaho dalka ciidamada xukuumadda kaabul iyo madaxweynahooda ashraf khani ayaa loo sheegay inaanay la gudbooneen waxaan ka ahayn inay isu soo dhiibaan لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت پوځي ځواک د هرې ورځې په تیرېدو دا منظم او پیاوړی mid ka mid a awoodaha uu allah siiyey imaarada islaamiga ah filimkana lagu sheegayo waa garab istaagga shacabka muslimka ah ee reer afghanistan uu garab istaagan yahay mujaahidiinta kana soo horjeedo askarta shisheeyaha ku wehlinaysa duulaanka ay ku soo qaadeen waddanka muslimka ah ee afghanistan gudaha mucaskarka al-faatix oo ah mucaskar aad u qalabaysan laguna soo saaro ciidamo kumaandoos ah oo naftood hurayaal ah ayaa markan la arkayaa waxaana ka dhex dhisan masjid kaasoo ay ku cibaadaysanayaan ciidamada mujaahidiinta iyagoo ku jira salaad ducaysanaya sidoo kalena kelimaad waana ah ay jeedinayaan macallimiin ayaa lagu daawanayaa isdaarka xiisaha leh ee ay baayisay mu'asasada alhijra waxaana ragga lagu waaninayaa inay ilaaliyaan dawaabidda jihaadka una arkaan inuu la mid yahay cibaadaadka uu allah dushiinna ku waajibiyey lagana digtoonaada in la dayaco midhaha jihaadka iyo nafurka markan ciidamada mujaahidiinta ee qaadanaya tababarka waxay ku howlan yihiin tadriibaad lagu xoojinaya awoodda jir ahaaneed ee mujaahidka waxaana jirdhiska ay samaynayaan uu yahay mid kala cayn ah mid welibana uu midka kale ka waxtar badan yahay waxaa la arkayaa naftood urayaasha mujaahidiinta oo lagu carbinaya inay galaan socod dheer oo wakhti qaata waxaad daawan kartaa iyagoo ku soconaya buuraha kore marna ku masiiraynaya kaymaha iyo dhulka lamadegaanka ah mid welibana wuxuu wataa hubkiisa iyo boorso milatari oo weyn taasoo ay ku keedsan yihiin waxyaabaha daruuriga u ah mujaahidka arrimaha cajiibka ah ee lagu daawanayo filimka waxaa ka mid ah iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay ku saxfinayaan ama ku gurguuranayaan dhul dhagaxaan ah taasoo ka markhaati kacaysa sabarka iyo kartida raggan iyo in jirkooda iyo dhagaxaantuba ay siyeesheen xitaa waraha iyo harooyinka ay biyuhu galaan ayay raggan ku dabaalanayaan waana rag loo carbiyey inay ku noolaadaan duruuf kasta oo jihaadi ah oo ay keensanayso maslaxadda islaamka iyo muslimiinta mawaanic iyo xarga adag ayay mujaahidiintu ku tababaranayaan waana ciidan dalaayadaha ku booda cadowgiisana ugu tegaya meel weliba oo uu joogo laga soo bilaabo bastoolada akeeyada beekaamyada rb g-ga hubka lidka diyaaradaha noocyadiisa kala duwan ayay ku tababaranayaan mid welibana waxay ku samaynayaan toog si loo sugo inay raggaani meel kaga soo hareen adeegsiga hubkaas waxaad arkaysaa iyadoo masaafo sifir ah wax laga tooganayo marna waxaad arkaysaa iyadoo meel fog wax laga shiishayo ciidankuna waxay wataan dareys isku mid ah muuqaal ahaanna waxaadba mooddaa in la isla ekeeyay ragga sida ay iskula siman yihiin darteed qaabka loo fuliyo howlgallada gaarka ah ayaa qayb ka ah mucaskarka filimkana lagu daawanayaa sida camaliyaadka xookugalka iyo istishaadiyada iyo xitaa howlgallada afduubashada ee lagu soo qabanayo saraakiisha shisheeye iyo kuwa la shaqeeya waxaad arkaysaa ciidan cagta marinaya goobo loo ekeysiyey xarun ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda kaabul xitaa qaabka loo fuliyo howlgalladaas marka la joogo wakhtiyada habeenkii ayaa ragga la barayaa iyagoo wixii la bara tadbiiqinayana waad arki kartaa inkastoo weli markaas aanay joogin meeydaanka rasmiga ah ee jihaadka oo uu yahay keliya meeydaanka tababarka a-sheykh nuurullaahi muniir waa mas-uulka maxaakiimta sare ee imaarada islaamiga ee afghanistaan wuxuu mudaakhalo uu ku leeyahay isdaarka ku bogaadinaya ciidamada imaarada islaamiga ah isagoo u sheegaya inay udubdhaxaad u yihiin ilaalinta nidaamka islaamiga ah ee ka jira qaybo badan oo ka mida waddanka afghanistaan alxamdu lilaahi wakafaah wsalaatu wsalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa alxamdu lilah موږ په دې ډیر افتخار کوو چې زموږ د جهادي اعداد مدرسه ډیره سمسوره او ډیره په قوت کې ده د اسلام په مینه د سرشارو ځوانانو کوم ټولي چې فارغيږي که هغه مجاهدین دي
juskii koowaad ee filimkan ayaa isna waxaa lagu soo bandhigay tababar noocan oo kale ah kaasoo ay qaadanayaan ciidamo ka tirsan istishaadiyiinta imaarada waxaana hadda muuqanaysa in imaaradu ay xoogga saarayso soo saaridda guutooyin ciidan oo tababaran maadaama uu dagaalku weji kala yeelanayo dalkuna uu isku diyaarinayo in gebi ahaantiisba uu qaabilo ku dhaqanka shareecada islaamka markay isaga cararaan shisheeyaha uu maraykanku ku jiro ee firxadka ah
warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan saaka waa inaga intaa